cabdulaahi nuur xaashi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool dalalka ingiriiska islamarkaana la soo shaqeeyey hay-adaha ammaanka dowladdii dhexe ee soomaaliya ee uu majaraa u hayay allah u naxariistay maxamed siyaad barre ayaa ku dhaliilay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mucaaradaya in markii kursi ay waayeen ay bilaabeen wax uu ku sheegay hadallo marin habaabin ah oo micnaheeda uu ku tilmaamay anigaa ka maqan mudane cabdulaahi nuur xaashi ayaa intaas ku daray in bulshada soomaaliyeed ay ka wada dhegegsan tahay in inta mucaaradka ah haddii xilal loo magacaabo ay u noqonayso dowladda haatan ay wax ka sheegayaan tan ugu wanaagsan sida uu hadalka u dhigay waxaanu cod dheer ku sheegay in wararka qaldan ee ay dowladda ka fidinayaan aysan ku matelin beelaha ay ka soo jeedaan balse dantooda ay ugu raad joogaan sida uu yidhi
kursigan marka uu bannaan yahay inuu u tartamo waa loo tartamay rag badan oo iyo mataqaanaa muwaadiniin soomaaliyeed ayaa u tartamay nin walbana waxa uu sheegay wuxuu qabanayo nimanka hadda talada haya ayaa loo doortay ragga mucaaradka sheeganaya ama doonaya mataqaana inay ka hor yimaadaan shal ayay haysteen waa inay dib u noqdaan waa inay isu soo saxaan waa inay sidii ter waa inay sida teramka dambe mataqaanaa ay kursigan u qaban lahaayeen u midoobaan haddii ay doonayaan oo weli hunguriga uga jiro laakiin waa inay mid fahmaan doorasho sideedaba macnaheedu waxa weeye doorasho waxay ka soo hor jeedaa digtaytarnimo waxay ka soo hor jeedaa kalitalisnimo waxa weeye waxay ka soo hor jeedaa inaan la qancin ninkii doorasho u diyaar garoobay waa inuu fahmaa inuu qanaacadana ku xojiyo waayo haddii laga adkaadana waa nin raga oo tartamay oo waa laga adkaado haddii uu guulaystana waa nin raga oo wixii uu yidhi anigu haddii lay doorto waan qabanaya ayaa laga sugaya laakiin dhaqanka ah waan tartamayaa markii tartamo aan laga guulaystana ma aqbalayo adduunyada doorashada waddamada adduunyada doorashada shayga la yidhaahdo xeeru ma ahan lagamana yaqaano midda kale xildhibaan maanta mucaarad noqon karaa maba jiraba waayo xisbi ma leh mabaadii gooniya uu maanta dalka inay sabatabixiyaan ay u yihiin muwaadiniin kama hor imaan karo nidaamkan hadda dawladdu ay wado kama hor imaan karo haddii uu ka hor yimaadana wax macnaa kuma le waxaa weeye xuquuq kaluu leeyahay laakiin isagoo wasiirana mucaarad ma noqon karo waa inuu isaga tagaa isagoo xildhibaanana mucaarad ma noqon karo waa inu iska casilaa waa inuu xisbi furtaa waa inuu sheegaa nidaamka uu uga duwan yahay kuwan talada hayaa haskay duwanayaan laakiin wasiiraa noqonaya beel soomaaliyeed oo diidaysa dalkaanu inuu dego ma jirto beel u wakiilatay oy uga wakiil yihiinna ma jirto xaqiiqdu waa saas weeye dana yaryar oo iyaga shaksiyadooda ah oo kuwaas maanta qaylinaya haddii maanta dawladda isbeddel lagu sameeyo oo xilo loo dhiibo waxa weeye waxa weeye mataqaanaa way way way aqbalayaan dawladdu way fiicnaanaysaa laakiin inta ay ka maqan yihiin way inta dawladdu xun tahay
maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo badanayay siyaasiyiin iyo xildhibaano u badan kuwii xilalka ka soo qabtay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo eedeymo ka dhan ah dowladda haatan ka fidinaya warbaahinta iyo baraha bulshada qaar hase haatee bulshaweynta soomaaliyeed ayaa weli u arka in dowladda haatan oo kalsooni buuxda ay u muujiyeen markii la doortay in ay habboon tahay in fursad la siiyo si ay uga gudubto caqabadaha kaga horgudban waxqabadkeeda